بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا waxay dhaheen kunuu ahaada huudan yahuud ahaada oo yahuud noqda ow nasaara ama nasaara noqda tahtaduu waa hanuunaysaane aada hanuuntaane qul waxaad tidhaa nebi maxamedow bal iska daaye millata ibraahiima ayaan raacaynaa inaan kuwaas raacna iska daayana tabicu waxaan raacaynaa millata ibraahiima xaniifan xaal ibraahim ou xaniif aha wamaa kaana mana ahaanin ibraahim min almushrikiina mushrikiinta mid ka mida ma ahaanin darsigeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda boqol soddon iyo shanaad ee suuratulbaqara waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara ilaahi subxaanahu watacaala meeshan wuxuu uga warramay waxyaabaha ku saabsan yahuudiya nasaaradii waxyaabihii ay ku andacoo jireen waxaasoo ah in yahuudda iyo nasaarada cid walba hu ay dadka ugu yeeraysay diinteeda diinteeda ciddii soo raacdana ay u damaanad qaadayeen hanuun diintooda ciddaan raacinna ay lahaayeen waad halaagsan tahay ahlu dalaalna waa tahay marka yahuuddu si gaaray waxay u leedahay yahuud noqda aada hanuuntaane haddaad yahuud noqotaan waa hanuunaysaan haddaad yahuud noqon weydaanna hanuun idinma yaallo nasaaraduna saasoo kale waxay lahayen nasaaro noqda krishtan noqda haddaad noqon weydaan hanuun idinma yaallay lahaayeen ilahay marka wuxuu yidhi waqaaluu waxay dhaheen waa ahlu kitaabkii waa yahuudi iyo nasaaradii kuunuu noqda huudan hadalkan waxa dhaha waa kuwe waa yahuudi aw nasaara ama nasaara noqda nasaaradiina waxay dhaheen kuunuu noqda nasaara noqda mid walba oo ka mida marka wuxuu leeyahay haddaad annagana noqoto tahtaduu aada hanuuntaanood waa hanuunaysaane maha in yahuudi iyo nasaaranada isla noqda laleeyahy ee qolo walba hw si gaaray hadalkan u leeda nasaaradii waxay leeyihiin kuunuu nasaara tahtaduu yahuudiina waxay leeyihiin kuunuu huudan tahdaduu ay leeyihin ilahay marka wuxuu yidhi qul waxaa tidhaha nebi maxamedow bal iska dhaafe inaan idin raacnay idin raaci maynee waxaan raacaynaa millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisa millata ibraahiima ayaan raacaynaa dhahali saas maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi inay xujoobaan say u xujoobayaan nebi ibraahim waa kay sheeganayeen abtirisna waa ku abtirsanayaan diin ahaanna waa diinta ay lahaayeen diinta nebi ibraahim aan raacaynaa marka nebi maxamed waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa diintii adinka idin raaci mayno yahuudna noqon mayno nasaarana noqon mayne laakiin waxaan noqonaynaa nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam diintiisii kuwa ku taagan xaniifan xaal uu yahay ibraahim calayhi salaam mid xaniifa xaniifku macnaheedu waa almaa'ili can iladyaan albaatila ila diin ilxaqi adyaanta baatilada oo dhan midkii ka iisha ayuu ahaa diinta xaqaana u iisha adyaantaas baatiladana waxaa ka mid a diinta yahuudda iyo diinta nasaarada wamaa kaana mana ahaanin min almushrikiina mushrikiinta mid ka midana ma ahaanin mushrikiinta laftirkooda ku andacoonaya nebi ibraahim diintiisaan haysanaa ilahi wuxuu leey subxaanahu watacaala ibraahimna ka mid ma ahayn mushrikiinta ee muwaxiduu ahaa muwaxiduu ahaa bal imaamuulmuwaxidiin ayuu ahaa ilaahay diintiisa darteedana loo dhibaateeyey qoom wada mushrikiin ah oo asnaamta caabuda ayaa laga soo dhex saaray markaasuu dacwadii kala dhex kacay markaasay dhibaateeyeen waxaa ugu soo hormaray dadkii aabihii iyo qaraabadiisii ilaa markii dambe inta loo midoobay nabigii lagu riday calayhi salaam dab lagu riday ee uu iska haajiro o iska cararay nabiga nebi ibraahimaha calayhi salaatu wasalaam markii dabkii ilahay ka badbaadiyey marka ilahay wuxuu yidhi quuluu waxaad dhahdaan aamanaa muslimiinay markay saas idin dhahaan kuunuu huudan ow nasaara markay idin dhahaan waxaad dhahdaan aamanaa waxaan rumaynay billaahi alla ayaan rumaynay iyo wamaa shaygii ayaan rumaynay unsila la dejiyey ilaynaa annaga xaggeenna oo rasuulkeenna moxameda lagu soo dejiyey wamaa kiina waa rumaynay unsila la dejiyey ilaa ibraahiima ibraahim lagu soo dejiye waa suxufi ibraahiime wa ismaaciila iyo ismaaciilkii lagu soo dejiyey wa isxaaqa iyo wayacquuba iyo wal asbaati iyo asbaatii wixii lagu soo dejiyey wamaa kii ayaan raacnay uutiya la siiyey muusa nabi muuse iyo wa ciisaa la siiyey iyo wamaa sheegii ayaan rumaynay uutiya la siiyey annabiyuuna ambiyada ilaahay oo min rabbihim rabbigood xaggiisana laga siiyey laa nufariqu ma kala geynayno oo ma kala qoqobayno ma kala takoorayno oo ma kala saarayno bayna axadin ay bayna jamaacatin jamaaco dhexdood oo minhum ambiyada ka mid a oo iimaan ku kala saari mayno midna rumayn mayno midna beeni mayno wa naxnu anaguna lahu alle ayaan muslimuuna kuwa u hogaansannahay dhaha la yidhi hadalkan macaanka badan dhaha hadal waayeel kula hadla hadal ahlu khayr kula hadla hadal mas-uuliyadu ku dheehantaa kula hadla maxaa dhaha la yidhi quuluu dhaha ayaa la yidhi aamanaa waa rumaynay muuminiintii hadalkii loo laqima aamanaa waxaan rumaynay bilaahi allaan rumaynay dhaha ilaahayna waxay leeyihiin yahuuda iyo nasaaradu rumayntiisa ma diidayaano waxay leeyihin in la rumeeyo waay wamaa sheegii ayaan rumaynay unsila ilayna annaga xaggeenna lagu soo dejiyey wamaa kii ayaan rumayna dhaha unsila la dejiyey ilaa ibraahiima nebi ibraahim lagu soo dejiyey waa suxuf ibraahiima iyo wa ismaaciila iyo wa isxaaqa iyo wa yacquuba iyo wal asbaadi lagu soo dejiyey ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub saddex nabiba ha ahaadeen laakiin diin ahaan waxay ku dhaqmaayeen diintii nebi ibraahim iyo suxuf ibraahiimay ku dhaqmaayeen wixii lagu soo dejiyey maxaa waxaa lagu soo dejiyey loo yidhi waxaa loo yidhi waxaa lagu soo dejiyey wixii nebi ibraahim lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam waxay ka dhigan yihiin wax ayaga lagu soo dejiyey sida annagaba wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey wax annaga nagula soo dejiyey camal ay uga dhigan yihiin wal asbaati iyo wixii lagu soo dejiyey asbaata lagu soo dejiyey culamada qaar waxay dhahaan al asbaat waa owlaaddii nebi yacquub calayhi salaatu wasalaam iyo carruurtii nebi yacquub qaarna waxay dhahaan maye waa qabaa'ilkii reer banu israa'iil alimaam albukhaari raxmatullahi caleyhina saasuu ku fasira waana sida saxiixa oo sawaabka ah qabaa'ilkii reer banu israa'iila asbaada laga wadaa wixii lagu soo dejiyena waa wixii rusushii loo soo diray lagu soo dejiyey waxaa lagu soo dejiyey qabaa'ilka oo la sheegaahu waa kutubtii lagu soo dejiyey rusushii iyo ambiyadii qabaa'ilka loo soo diray wamaa shaygii ayaan rumayna dhaha uutiye la siiyey muusa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam oo towraad ah iyo wa ciisaa wixii nebi ciise la siiyena waa aan rumayna oo kitaab ah oo injiil ah wamaa shaygii ayaan rumayna dhaha uutiya la siiyey annabiyuuna ambiyada ilaahay wixii la siiyey ayaan rumaynay oo min rabbihim rabbigood xaggiisana laga siiyey laa nufariqu ma kala geynayno beyna axadin ay beyna jamaacatin jamaaca dhexdood oo minhum ambiyada ka mid a maxaanaan ku kala geynaynin xagga fadliga miya waa kala fadli badan yihiin waxaa noo imaan doonta tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin oo waa la kala fadilay ambiyada iyo rususha laakiin waxaan lagu kala saaraynu waa iimaanka waxaa ku wada sinan yihiin rususha ilaahay oo ay ka midaysan yihiin oo la rabaa in laga mideeyo in mid walba la rumeeyo inuu rasuul ilaaheye nabi ambiyada ilaahay keliya haddaad beenido inta kalena aad rumaydo oo nebi maxamed oo ku jiro calayhi salaatu wasalaam kaafir billahi alcadiim ayaata wanaxnu anaguna lahu allahaas ayaan muslimuuna nahay kuwa u hogaansan saas dhah fa in aamanuu marka hadday rumeeyaan yuhuudda iyo nasaarada iyo gaalada kale maa bimidli maa kii oo kale aamantum aad rumaydeen bihi shaygaba faqad ihtadow way hanuuneen wa in tawallow hadday jeestaanna fa innamaa hum fii shiqaaqin ayagu waa kuwa khilaaf ku sugan fasayakfiikahum allaahu ilaahay ayaana shartooda kaa kaafinaya wa huwa assamiicu alcaliim waayahay mu'miniintii markii loo laqimay iyo muslimiintii waxay uga jawaabi lahayeen yahuudda iyo ahlu kitaabka yidhi kuunuu huudan ow nasaaraa hadalkaas wanaagga badanna loo meeriyey oo ah waxaad tidhaahdaan waxaan rumaynay allah iyo wixii lagu soo dejiyey annaga iyo ambiyada ilaahay oo dhan wixii lagu soo dejiyey waa aan rumaynay ambiyada dhanna waa rumaysannaha mana kala saarayno ilaahayaan u hogaansannaha dhaha markii la yidhi a ilaahi subxaana wa tacala wuxuu haddana dadkii kale ka hadlay dadkii kale sidii loola dhaqmi lahaa iyo dadkii kale wixii lagu xakumi lahaayuu ka warramay ilaahi subxaana wa tacaala haddii hadalkan iyo baaqan dadka muslimiinta ay jeediyaan wanaagga badan dadkii ama waa qaadaayaan baaqan oo khayrkan iyo wanaaggan muslimiintu ay qaateen waa rumaynayaan ama waa beeninayaan yaa marka ahlu xaq ah ilahay marka wuxuu yidhi fa in aamanuu hadday gaaladu iyo dadku rumeeyaan bimidli maa aamantum bih wixii aada rumaydeen oo kale waxaan hadda soo sheegnay hadday rumeeyaan culamada qaar waxay dhahaan midlu waa silatun wa tawkiid fa in aamanuu hadday rumeeyaan bimaa aamantum bimaa kii ay rumeeyaan aamantum bihi aada rumaydeen see waxaa la rumaynaa waxaa ka mid a ilaahay bimidli haddii la yidhaahdo kii aada rumaydeen oo kale hadday rumeeyaan waxaa ka dhalahay dhaheen haddii midlida saas lagu fasiro in ilaahay oo kale ilaah ah inuu jiro saxna maaha saas marka waxaa leeyahay fa in aamanuu hadday rumeeyaan bimidli maa aamantum ay bimaa kii hadday rumeeyaan aamantum aada rumeydeen bihi isagaba oo ilaahay iyo khayrkii iyo wanaaggii la sheega ah hadday rumeeyaan laysa ka midlihi shay-un midlidii ku jirtoo kale waa faqad ihtadow way hanuuneen dadkaas waa walaalihiin waa muslimiin way toosan yihiin way idinla hanuuneen waa ahlu khayr wa in tawallow hadday jeestaan oo intaan ay ka jeestaan oo intii adinku aad rumaydeen ay rumay waayaan dhammaantood ama wax ka mid ay rumay waayaan fa innamaa in kala maani hum ayagu fii shiqaaqin kuwa khilaaf iyo docsocosho ku sugan waayo xaqa way khilaafsan yihiin idinka waa idin khilaafsan yihiin fasayakfiikahum allaahu ilaahay ayaana kaa kaafi doona shartooda iyo dhibaatadooda wa huwa allana assamiicu waa allaha maqalka badan alcaliimu ee cilmiga badan sibqat allah waman axsanu min allahi sibqa wa naxnu lahu caabiduun sibqa waa diin iyo milla waxaana loo soo qadaraa ficilaa loo soo qadaraa iyo faacilkiis waxaa leeyahay ilzamu laazima sibqat allaah ilaahay diintiisa muslimiina iyo cid walba waxaad laasimtiin ood ku sugnaatiin diinta ilaahay waman axsanu yaa ka wanaag badan min allaahi alle xaggiisa sibqatan xagga diinta diin ilahay yaa ka wanaagsan diinta diin ilahay ka wanaagsan yay tahay ma jirto waay wa naxnu lahu caabiduun alla ayaan caabiduuna anaha kuwa caabudayo cibaadada u gaarayeelaaya dhaha allahaas diintiisa ayaana ku dheganaanaynaa dhaha qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow atuxaajuunana ma waxaad nagula doodaydaan fillaahi ay fii shani illaah walxaal huwa rabbunaa allahna uu rabbigan yahay wa rabbukum iyo rabbigiin walanaa annagana inoo sugnaatay acmaaluna acmaasheennu walakum idinkana idiin sugnaatay acmaalukum wa naxnu lahu mukhlisuun saas ku dheh waxaa lala hadlaa weli yahuuddii iyo nasaaradii nimankii yidhi adinka ilaahi subxaana wa tacaala rasuul idinkama soo saarin rasuulna annagu naga soo baxaa maana idinka idinkama soo baxo sidoo kale yidhi lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara yahuud iyo nasaaro yahuuddu waxay leedahay jannada waxaa gala yahuudda keliya nasaaraduna waxay leeyihiin jannada waxaa gala nasaarada keliya ilaahay marka wuxuu yidhi waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow ilaahay mawuusa ilaahay na wada abuuray ahayn muxuu adinka idinku jeclaado keligiin jannada idinku geliya annagana uu jannada noogu diida muxuu adinka idinku jeclaado keligiin rususha idinkaga soo saara annagana rasuul uu nooga soo saari la-ay ood annaga rasuulka noogu diidantiin yaa idiin qoray adinka rususha oo dhan yaa idiin qoray adinka keligiin jannada annaga yaa jannada noo diida ma waan ilaahayga jannada iska leh oo rususha soo diraahay ma uusa ilaahay noo wada abuuro ahayn ilaahay marka wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow atuxaajuunana ma wanala doodaydaan yahuud iyo nasaara fillaahi ay fii shani illaahi shaaniga alla wax ku saabsan miyaa nagula doodaydaan walxaal huwa rabbunaa allana uu rabbigan yahay iyo wa rabbukum rabbigiin ou yahay miyaad nagula doodayaan ma waxaad naleedihin adinkana jannada idinma ogola ilahay annagana waa noo ogolya adinka rasuul idinka soo saari maa annagaa keliya nooga soo saara miyaad na leedihiin oo saas miyaad nagula doodaydaan ayadoo ilaahay annaga dhan ou rabbi noo yahay walanaa annaga waxaa noo sugnaaday acmaalunaa acmaasheenna ayaa noo sugnaaday hadday wanaagsan tahay haday xun tahay walakum acmaalukum adinkan acmaashiina idiin sugnaata see ilaahay subxaana wa tacaala adinka uu si gaara idinkugu fadila oo maadaama uu ilaahayna wada abuuray wuxuu si gaara idinkugu fadili karaa inaad naga camal fiican tihiin yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum taas waa nooga fadli badan karta camalna hadi hadeertaan cid walba camalkeeda waa la yaqaan camalkeennu waa camalkii muwaxidiinta iyo ahlu tawxiidka ilahay keligiisaan caabudnaa rususha ilahay o dhanna waa rumaynaa adinkuna camalkiina waa la yaqaan oo camalkii gaalada waa oo gaalaad tihiin oo cusayraad ilaahay la caabudeen oo ciisaad ilaahay la caabudeen ambiyadii ilaahayna waad caasideen oo nebi maxamed oo u dambeeyey ambiyada ilaahay ayaad badiidantihiin oo afdalul ambiyaa'i ah marka haddii ay tahay xagga abuurkana ilaahay waana wada abuuray hadday tahay xagga acmaasha lagu kala fiicnaana annagaa idinka camal fiican cid walbana camalkeeda waa ileeda see marka idinku wixii wanaagha u qaadateen ilahay idiin sii waa dood lala dooda ayagii waxaad tidhaahdaana la yidhi walana annaga acmaaluna ayaa noo sugnaatay acmaasheenna walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum acmaashiina iyo waxaad samaydaan wa naxnu lahu annaguna allahasna wada abuuray ayaan mukhlisuuna kuwa u khaalis yeelaa oo barax tira cibaadada aan nahay wixii uu noo abuuray kasoo baxaya meesha idinku aadnaan kasoo bixin wuxuu idiin abuuray am taquuluuna maseme waxaad leedihiin in ibraahiima iyo waismaaciila iyo waisxaaqa iyo wayacquuba iyo walasbaata kaanuu huudan ayay ahaadeen aw nasaara ayay ahaadeen qul waxaad tidhahdaa antum idinka miya aclamu og am illaahuma se alla og waman adlamu yaa ka dulmi badan miman qolo iyo cid ka tama qariyay shahaadatan markhaati oo cindahu agtiisa ahaatay oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay wamallaahu allana ma ahaanin bikaafilin mid moog camaa tacmaluuna waxa aad tihiin kuwa samaynaya meeshaan ilaahi subxaana wa tacala wuxuu ku anfiyey andacadii ay ku andacoo jireen yahuudda iyo nasaaradu oo ahaa ambiyadan ilaahay dadkan suusuubanba inay iyagu iska leeyihiin oo iyagu issii jireen ilahay marka wuxuu yidhi am taquuluuna ma waxaad leedihiin ina ibraahiima ibraahim iyo waismaaciila iyo waisxaaqa iyo wayacquuba waa isdhaleen kurtood iyo wal asbaata iyo asbaati iyo qaba'ilki reer banu israa'iil kaanuu waxay ahaayeen huudan ow nasaaraa miyaad leedihiin yahuud iyo nasaaray ahaayeen oo diintaanay ku dhaqmi jireen miyaad leedihiin qul waxaad tidhaha nebi maxamedow a antum adinka miya aclamu og am illaahuma se alla xayiqada arrintan og xayiqadu waa warkaas jawaabtiisu waa iska cadda ilaahayaa og waay ilaahii ogaa oo kuwaasna abuuray adinkana idin abuuray cid walbana ka warqabay ayaa wuxuu sheegaa inaan kuwaasu dariiqiina ku taagnaa jirin oo idinka fiicnaayeen oo ambiyo ilaahay ay ahaayeen ilahay marka wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman cid ka tama qariyey oo qarisay shahaadatan markhaati oo cindahu agtiisa ahaatay shahaadadaasoo min allahi alle xaggiisa ka ahaatay dadkaasu yeeyihiin dadkan waa ahlu kitaabka horta laakiin shahaadada ay qariyeen iyo markhaatiga ay qariyeen o haayeen oo agtooda ahaatay oo ilahay xaggiisana ka ahaatay maxay ahayd culimmada mufasiriinta qaar ka midu waxay dhahaan waxay ahayd inay caddeeyaan dadkaas hadda ay sheegayaanu inaysa iyaga ku dariiqo ahayn kutubtooday ku tiilla markhaatigaasay hayaan ilaahayaa kutubtooda kusoo dejiya waana ay qariyeen waa yahuudiya nasaaradii markaasay hadalaan hadalkii kitaab ku yaalla aan ahayn ay sheegayaan waa dad marka markhaati ilaahi subxaana wa tacaala oo kitaabkooda ku yiilay ayay qariyeen waxaa kaloo la yidhi waxa ay qariyeen warta wuxuu ahlu kitaabkii laga warramaay laakiin markhaatida ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo agtooda ahaatay oo ay qariyeen waxay tahay sifada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay marka wuxuu yidhi qol waxaa tidhi antum adinka miya aclamu og oo arrinta xaqiiqadeeda og am illaahu mase alle waman adlamu yaa ka dulmi badan miman cid ka tama qariyey shahaadatan shahaado markhaati oo cindahu shahaadadaasoo cindahu agtiisa ahaatay shahaadadaasoo min allahi alle xaggiisa ka ahaatay wamallaahu allana ma ahaanin bihaafilin mid moog camaa tacmaluuna waxaad falkinaysaan ood samaynaysaan dadow oo yahuuda iyo nasaaradu u horeeya waxaasoo beeninta rasuusha ilaahay la beeniya ay kow ka tahay iyo qarinta la qarinayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sifooyinkiisa kitaabkooda ku taalla tilka taas ilaahay wuxuu yidhi ummatun waa ummad qad khalad tagtay lahaa waxaa u sugnaaday maa kasabat waxay kasbatay walakum adinkana waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum waxaad kasbateen walaa tus'aluuna laydinana su'aali maayo camaa kii xaggiisa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya aayaddan aayad lamidu horey noo soo marta markii ay sheegteen yahuuddii ahlu kitaabkii ambiyadii ilaahay iyo dadkiisu suubanaa inay iyaga ahaayeen iyo dariiqooda ay ku taagnaayeen iyo ambiyadu inay ku diinahayeen markay sheegteen ayaa ilahay wuxuu yidhi tilka taas waxay rabaan ha ahaadeen dadkaas tilka laakiin taas ummatun waa ummad oo qad khalad tagtay waqtigeedii waa dhammaaday lahaa waxaa u sugnaaday maa kasabad waxay kasbatay oo acmaal ah walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum waxaad kasbateen walaa tasiru waasiratun wisra ukhra waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa qofku wuxuu shaqaysta maan wax kale mau leeyahay male wuxuu shaqaystu leeyahay qofku walaa tus'aluuna adinka laydin weydiin maayo oo laydiin maxkamaday maayo oo laydiin warsan maayo oo jawaab laydinkagama rabo camaa kaanuu yacmaluuna waxay ahayn kuwa sameeya hadday aan kay khaldameen sida iyagaba wixii aad khalad hood gashaan aan iyagana jawaab looga rabin darsigeenniina maanta halkaas noo joogo wallahu subxaanahu wa tacaala calaa waclamu billahi atowfiiq